halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta internet-kan ku leenahay ee v o a somaly dt com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti kowda bisha ogos sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jira u daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah amisom oo mar kale lagu eedeeyey in ay lix qof oo rayd ah ku dileen marka dadka la dilay waxaa ku jira aabbe iyo afar wiil oo uu dhalay sida uu sheegayo wiil qoyskaas ka tirsan gurgurud ay galayaan iyo haweeney oo xiran bitaano iyo meelahaas inay dhacaan markii dhallinyarta ay arkaan inay dilaan gurigeen ay soo galeen waxay dileen aabaheedi haweenkii iyo afar yani ay dhalatay lix
waxaan sidoo kale idiin haynaa dowladda britain oo baaraysa eedeymo musuq maasuqoo lagu eedeeyey shirkadda britishka ee sam oyel oo shidaal ka baaraysa soomaaliya dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay la yaabtay eedeymaha musuq maasuqa ee shirkaddaasi lagu eedeeyey magaalada kismaayona waxaa lagu ansixiyey dastuurka maamul goboleedka jubbaland barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
khubaro la tacaalaysay xakamaynta xanuunka ebola ayaa soo dhoweeyey horumarka laga sameeyey tallaalka cusub ee xanuunka ebola hase ahaatee waxay ka digayaan inay weli maqan tahay in tallaalkaas laga helo deegaanada looga baahan yahay haweene u shaqaysa la-anta caafimaadka dunida ee w h o oo lagu magacaabo maria paul kiena ayaa wariyaasha u sheegtay in tallaalkan cusubi uu wax weyn ka tari doono xafiiska ama faafista aan idhaahdee xanuunkan ee mustaqbalka waxayse ka digtay in weli wakhti ay qaadanayso inta arrintan la ansixinayo maxamed bil xuseen oo ah xidhiiriyaha la dagaalanka xanuunka ebola ee dalka guinea ayaa sheegay in horumarka la sameeyey uu yahay mid loo dabaaldego tallaalkan ayaa la filayaa in weli lagu wado daraasad inta aan loo isticmaalin in lagula dagaalamo xakamaynta xanuunka ebola iyo weliba in dadka ka shaqaynaya goobaha caafimaadka lagaga ilaaliyo in xanuunkani ku dhaco kuwaas oo halis badan ugu jira in xanuunkani haleelo hogaamiyaha cusub ee ururka daalibaan mullah akhtar mansuur ayaa soo diray fariin muuqaala taasuu ku sheegay in daalibaan ay weli sii wadi doonto dagaalkay ka wada dalka afghanistan ilaa iyo inta shareecada islaamka laga dhaqangelin doono dalkaasi hogaamiyaha cusub ee daalibaan mullah akhtar ayaa sheegay in dhammaan go'aamada la qaadan doono ee ku saabsan nabadda iyo dagaalka ay noqon doonaan kuwa ku dhisan shareecada islaamka hogaamiyaha cusub ayaa sheegay in maamulkiisu hubin doono in la midayo dhammaan dadaalada uu wada ururka daalibaan isagoo sheegay in xilkan uu horey ugu wareejiyey hogaamiyihii hore ee ururka daalibaan mulla cumar kaasoo xilligaasi noolaa wuxuuna ballan qaaday inuu hawsha halkaasi ka sii wadi doono kooxaha waxbaadha ayaa aaminsan in haraagii diyaaradeed ee dhowaan laga helay jasiiradda reunion inay leedahay diyaaraddii la waayey ee malaysia airline walaxdan la helay ayaa loo duuliyey dalka faransiiska halkaas oo baadhis lagu wado shirkadda diyaaradaha ee bon ayaa sheegtay in inay koox u dirayaan dalka faransiiska iyaga oo codsi ka helay mas-uuliyiinta dalka faransiiska si loo xaqiijiyo in haraaga diyaaradani uu yahay kii diyaaraddii la waayey dembi baadhayaal ka socda dalka australia ayaa sheegay inay kalsooni badan ka qabaan in haraaga diyaaradan ee la helay uu ka mid yahay diyaaraddii malaysia airline ee la waayey khubarada ayaa aaminsan in natiijada soo baxaysa ay u badan tahay in haraagan la helay ay diyaaraddaasi lahayd marka la eego walaxda iyo meelaha ay diyaaraddaas kaga xidhmi karaysay
haddaan nahay ururka saxafiyiinta gobolka galguduud waxaanu ka soo horjeednaa tallaabada ay qaadeen culammada ahlusunna oo ay ku xidheen wariyaasha waxaana xariggani uu ka dambeeyey sharci cusub oo ay soo saareen maamulka culimaadudiinka ahlusunna sharciga ayaa ah gebi ahaanba mid ka hor imaanaya saxaafadda xorta ah iyo xuquuqda madaxa bannaan ee uu wariyuhu leeyahay
dhegaystayaal warkaasi xagga dambe ayaan idaacaddeenna qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan isaga oo faahfaahsan marka horese warkii dunida ayaa intaas ku eg qaybihii dambe ee idaacadda ayaynu geli doonaa
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya magaalada marka ayaa sheegaya in howlgalka ciidamada amisom ay ka fuliyeen magaaladaasi ay ku dileen dad rayda maxamed cali iidey oo ka mid ah dadka marka degan ayaa v o a u sheegay in amison ay si bareera u dishay aabbihii afar wiil la dhalatay iyo weliba adeerkiis tallaabadan ayaa waxaa ka dambaysay kadib markii ciidamada amison qarax lala beegsaday amison waxay barteeda twitterka ku sheegtay inay arrintan baarayso bishii hore ayaa ciidamada amison lagu eedeeyey inay dad rayid ah ku dileen magaalada marka inkastoo amison ay beenisay arrintaasi haddaba ismaaciil xuseen farjar oo stuuriyaha igu heliya ayaa khadka taleefanka ee marka kula xiriiray maxamed macalin iidey wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
shalay galabtii markii afartii toban galabnimo ay aheeday ayaa ciidanka amisom magaalada soo gashay markii magaalada soo gashay qarax ayaa lqarax ayaa loo beegsaday waan gartay marka qaraxii kadib maxaa dhacay qaraxii kadib efinderiya xaafida usoo degteen guri guri bay galayaan iyo weelii oo xiran gitaano iyo meelahaas inay dhacaan markii dhallinyarta ay arkaan inay dilaan a gurigeenay soo galeen waxay dileen aabbaheeyi haweerkii iyo afar ani ay dhalatay lix marka idinka qoyskiina lix qof bay ka dileen ha marka wiilashan magacyadood bal wiilashan walaalahae la dilay mid waxaa la dhahaa cumar macalin iid midka kaleeto yuusuf macalin iidey midka saddexaad sir cali macalin iidey midka afaraad xuseen macalin iidey aaba oo macalin iidey la yidhaahdo iyo adeerko adeers xamarow waan gartay marka dadkani gurigay wada joogeen dhammaantood dhammaantood gurigay joogeen anaga ninkax baan qabnay gabar anaga dhalataa la guursanayay maxaa ciidamada amisom ku kalifay inay gurigeena iyadoo la iska joogo ay soo galaan ciidamadanaad sheegtay inay amisom ka tirsan Waayo.
yihiin oo ay ay dad laayaan waayo waxay wa- waxba muubaxsan waxay jecel yihiin ba inay guryaalka ay galaano ama meel xeer xiran inay galaan oo waxa di oo di- dukaan haduu yahay inay biligsadaan guri haduu yahay dadkii ku jiraan inay oo ay laayaan wixii lacag ku jiraan inay qaataan waayo ma ma dhaafan iyaal ma dhaafan ay inay dilaanbo ay usoo baxaanbo adigu xilliga dilku dhacayay ma gurigaad ku sugnayd ma xaasida aan ku jirin laakiin gurigay markaas waa ka dheeray afar boos anagaan ka jirin dadkii kale guriga ku jiray ciidama ka badbaaday ha gabdho oo aan mid aan ew dhalatiyo iyo gabdho kaleeto oo xaasida oo amni aan uu soo galeen inay oo meesha ay ku gambadaan intaas marka ay xooga waa la garaacay gurigay ka baxalle hor u baxa socda mid aan ew dhalato halle oo yaalkan yaris kolku ku xarayso muusalle geli kolkii ogaalka miyay dagaalameen een, walaalaha ama markii ay ciidamada u soo galeen maxaa ciidamada ku kalifay inay tallaabadan qaadaan ciidamada waxaa ku kiratay guri bay soo galeen wiilashii ay farfariyaan oo ayagoo salaada duknaan nin walba kitaabkiisa uu wato maqrib ay dugteen kitaabkiisa ayagoo wataan ay soo galeen gurihii babaareen nin wiilashii meel ay fafadhiyeen meel ay fafadhisiyeen markii gurihii ay soo babaareen qof walba ay galeen alaabaha kala gedyadeen kadib waa soo baxeen waay waxay isdheen war nimankan inay shabaab ay yihiin video fiican oo fiirbo shabaaba muu kulyahay maya shabaaba maahay si- waay saddexay bay saddexay bay iskuna naqdeen marka go-aan bay soo saareen inayba ay ay dhaafino ay dilaanba marka maxay ka shaqayn jireen walaalaha mid waxuu ka shaqaynaya kabaan hilib bau ka shaqaynaya hilib mid waxuu ka shaqaynaya dhagax guryaalkuu dhisay mid waxau furneed biidito makaayo midna waxuu ka shaqaynayay kabaanka biyahu galeeyo biyo cabitaan afartaas sidaas ay ahayn marka ma- ayay guriga iska fadhiyay in ilaah ilaah sugay anagay la sugay amisom saad sheegtay waxay ku doodayeen oo ama ay ay ay sabab uga dhigeen saad adigu sheegtay inay al-shabaab ka tirsanaayeen maxaad ku caddaynaysaa in aan walaalaha al-shabaab ka tirsanayn waxaan ku caddayn karaa walaalii inayba shabaab ahaynin wiil watada inayba waxba oo qorshe ay ay- ay isla fulinin barnaamijkaasna barnaamijka ku ahaynin waan gartay aad baad mahadsan tahay bal haddaad odayaasha dhaqanka ee kula joogo aad iigu dhiibtid anagu ana- anigu oday beeraley oo magaalada deganaan ahay Een, bal magacaaga xuseen cismaan waa sugay waxaan waxaan caddaynayaa nimankaani nama soo marin waktigii etoobiyaanka noogu xumeed in dad masaakiin ahoo oday iyo wiil iyo gabarle intaa loo yimaado lagu laayo ma gurigooda hortiisa maalinta weydna taa midka xunaa dhacday waana ciidan ugandesa burundi ma ahan soomaali ma ahan waddan kale kama jiro waxaba yaraatee maamula magaalada marko kama jiraan oo dawladi kama jirto waan gartay laakiin idinku weli ma la hadasheen oo ma u tagteen ciidamada oo ma la fadhiisateen oo culayskan aad sheegaysid iyaga ma kala hadasheen nacam waxay yidhaahdeen annaga markaad shabaab la hadashaan ee ay naga tahay aan qaraxaan joojinaynaa waxa aan wadno annaguna dad shabaab la hadli kara ma nihin mana naqaano shabaab waan gartay laakiin hadalkaa laftigiisa yaa idinku yidhi hadalkaa qofka idinku yidhi ma garanaysaan waxaa nagu yidhi ciidanka ciidan tal- taliyaha ciidanka amazon ee magaalada marko waan goormay ahayd xilligu idinku yidhi Ee, maalmo ka hor wakti yacni aad- ee, laba isbuuc ka hor ayay ahayd dilkii dabu- arrintaani arrin cusub ma ahan waa arrin soo noqnoqota magaalada yacni daymiyay uga dhacdaa maalin walbay ka dhacdaa marka ma aha wax oo maanta keliya dhacda nagu ah maalin dhawaad sideed iyo toban qofoodaa la dilo dad beeraley iyo dad- inaad inaad ka warbixisaan aan moodayay oo aad soo dayseen ee, idaacaddiina
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed macalin iidey oo ismaaciil xuseen farjer uga waramayey kadib markii warar ka imaanaya magaalada marka ay sheegeen in howlgal ciidamada amison ay ka fuliyeen magaaladaasi ay ku dhinteen dad rayid ah walow ciidamada amison twitterkooda ay ku baahiyeen inay arrintaasi baaritaan ku wadaan
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan xafiiska dowladda britain u qaabilsan baadhitaanada musuq maasuqa iyo isdabamarinta ayaa ku dhawaaqay inuu baadhayo eedeymo musuq maasuqa oo la xidhiidhay shirkad Brit- shirkad britain ah oo shidaal ka baadhaysa soomaaliya oo lagu magacaabo somgas and oil shirkadan waxaa madax u ah hogaamiyihii hore ee xisbiga talada dalkaas haye ee conservative xisbiga talada haye aan idhaahda ee conservative-ka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay la yaabtay eedaha musuq maasuqa ee shirkadan lagu eedeeyey waxayna sheegtay in ay haddii lala soo xidhiidho ay wada shaqayn samayn doonaan warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha igula sugan mahadsanid ismaaciil xafiiska la dagaalanka wax istabamariska ee britain ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano sfo ayaa bilaabay baadhis dembiyad la xiriirta shirkad dalka britain laga leeyahay oo lagu magacaabo som oil and gas shirkadan ayaa saliid ka baadhaysa dalka soomaaliya xafiiska sfo ma uu faahfaahin eedaha musuq maasuq ee shirkadda loo jeedinayo shirkaddaasi oo xarinteedu ay magaalada london ku taallo ayaa arbacadii toddobaadkan baadhis lagu bilaabay xafiiska la dagaalanka wax istabamariska britain ee sfo ayaa hadal uu jimcihii shalay soo saaray ku sheegay in xafiisku uu furay baadhis dhinaca dembiga ah oo lagu samaynayo shirkadda som oil and gas waa soma oil and gas baadhitaan la xiriira musuq maasuq ka dhacay dalka soomaaliya shirkadda soma ayaa dhinaceeda sheegtay inay kalsooni ku qabto in eedaha loo jeediyey ayna aas aas lahayn islamarkaasna ay la shaqaynayso xafiiska la dagaalanka wax istabamariska ee sfo shirkadda ayaa hadalkan oo ay sabtidii maanta soo saartay ku sheegtay in mar walba ay dhaqdhaqaaqyadeedu ahaayeen kuwo si buuxa sharciga u waafaqsan akhlaaqna ku salaysan shirkaddu waxay intaasi ku dartay in arrintaas mustaqbalka dhow xal loo heli doono war laga helay qof diblomaasi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in kooxda qaramada midoobey ee la socodka arrimaha soomaaliya ay baadhis iyaduna ku hayso shirkadda soma kooxdan qaramada midoobey ayaa baadhisteeda si gaara diiradda ugu saaraysay heshiis la xiriira kobcinta awoodda ee wasaaradda saliidda soomaaliya sharaxaad ay shirkaddu bishii abril siinaysay koox maalgashadayaala ayaa shirkaddu sheegtay in heshiiskan uu ku jiro mushahar la siinayo shaqaalaha wasaaradda iyo khubarada wasaaradda la shaqeeya waxaa intaasi dheer in shirkaddu ay sheegtay in wasaaradda loo qurxinayo loona qaabala- qalabaynayo xafiisyadeeda shirkadda sooma ayaa sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii heshay qandaraas aan cidila wadaagin oo ay ku baadhayso khayraadka labiyo toban goobood oo saliid iyo gaas laga eegayo kaas oo koobaya dhul dhan lixdan kun oo kilomitro isku wareega heshiiska waxaa ka mid ahaa in shirkadda sooma ay xaq ula yeelanayso inay eegi doonto goobo kale haddii ay doonayso inay baadhi samayso cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirka amniga soomaaliya ee xukuumadda hadda horeyna u saxeexay heshiiskan sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii isagoo ahaa wasiirka khayraadka ayaa sheegay in baadhista xafiiska la dagaalanka wax istabamariska ee britain uu la yaab ku noqday wasiir cabdirasaaq cumar maxamuud ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee reuters waxa uu yidhi arrintu heshiis wanaagsan ayay soomaaliya u ahayd ma garanaya sida ay baadhistu ku timid amaba nooca musuq maasuq ee laga hadlayo haddaba sidee ayaa wasaaradda macdanta iyo batroolka ee soomaaliya ay arrintani hadda u aragtaa waa kan ibraahim cali xuseen x- oo xidhiidhka dibadda u qaabilsan wasaaradda
runtii maxamed aada iyo aada baa wasaaradda macdanta iyo batroolka iyo guud ahaan dowladda soomaaliya ay ula yaabtay n warra caynkan oo kale inuu soo baxo waktigan welito muhiimka ah oo ay soomaaliya ku tallaabsanayso inay kheyraadkeeda ka faa'iidaysato anaga ka wasaarad ahaan waxaan oranayna marka ugu horeyso qolooyinka rabo inay baharis sameeyaan waa u madax banaan yihiin hay-adaha dowladdana de wawaa waktigii la rabo waa waa la baaraa hadii ay haddii wax lagu tuhmo haddii ay wax jiraan run ahaantii qolada baarista weli nooma imaan de marka markay noo yimaadaan ay rabaan inay baaraan waan sugeynayna waana la shaqeynaynaa markaa kadibna wixii khalad jirana waa la ogaanaya wixii aan jirinna marka waxay noqonaysaa in in dib looga noqdo oo oo warbaahinta markaa loo sheego wixay baarayeen inaysan waxba ka jirin marka iyagaan ka warsugaynaa bal inay yimaadaan oo yidhahdaan waxaani waxaani waxan baa jiro aan tuhmaynaa ama laysku haystaa markaa kadibna dee waxaa wasaaraddu diyaar u tahay inay inay faylasheeda furto isla markaasna la hadasho wixii markaa la baarayay inay wax ka tiraahdo marka ma rabno inaan ka hor dhacno in details si tafaasiil ah waxyaabaha dadkaas ay rabaan inay baaraan waan gartay shirkaddan soma oil and gas hadda wada shaqeyn ma idinka dhexaysa shirkadda wada shaqeyn waa inaga dhexaysa shirkadda waxay heshiis ay dowladda soomaaliya la gashay sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii bisha agost heshiiska ay la gashana waxay ahayd in badda soomaaliya ay ku sameyso wax la yidhaahdo seismic survey marka waxay la gashay wax la yidhahdo seismic survey option agreement bal in la baaro inay meesha badda soomaaliya xeebta soo xig bal inay wax ku jiraan in kale heshiis noocaasa lala galay heshiiska wuxuu ahaa inay markay baaraan daytada soo ururiyaan kadib la ogaado meeshay wax ku jiraan meeshaysa waxba ku jirin marka baarishii way dhamaatay way laatay activitygaas oo explorationka wuu dhamaaday marka waxaa la sugayaa oo bishaan agost aan ka sugaynaa in daytadii ay dowladda soomaaliya kusoo wareejiso soma oil marka heshiis noocaasaa jiray wada shaqeyn marka intaa waa waa wada shaqeynta iyo iyo iyo iyo soma oil iyo dowladda ay ka dhexayso markaasaad xustay bisha august baad ka sugaysaan in warbixintii kama dambaystahayd ee baadhistii ay wadda idiin soo gudbiso ay noo soo gudbiso marka waxaan ogaaneynaa inta ay baartay bal waxaa ku jiro gaas iyo oil iyo waxaanan ku jirin marka waa shaqada loo igmaday horeyna dee shirkado kalea wadanka uga sameyn jiray maaha somaoil waxa ay gaar ku tahay marka waa activity good bal in la ogaado horta waxaan haysanay waxaan haysanin badda iyo dibadda iyo iyo berrigaba marka somaoil arrintaas ayay ayay soomaaliya kala shaqeynaysay activitygooda waa soo gabagabeeyeen marka daytada insha allah xogtana waxaan ka helayaa bisha agost sida heshiisku dhigahay
shirkadda soma waxaa madax ka ah michael howard oo ahaa hogaankii xisbiga conservative-ka xilka hogaankana markaasi kala wareegay ra-iisul wasaaraha hadda ee dalka david david cameron shirkadda soma ayaa ku celisay inay kalsooni ku qabto inaanay wax dembi lahayn baadhistana ay u hoggaansamayso aad u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere inoo soo koobayey warbixin la xidhiidhay xafayska dowladda britain u qaabilsan baadhitaanada musuq maasuqa iyo istabaamarinta oo ku dhawaaqay in uu baadhayo eedeymo musuq maasuqa oo la xidhiidhay shirkadda british ah oo shidaal ka baadhaysa soomaaliya oo lagu magacaabo somagas an oyel
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ergooyin karu dhaafay saddex boqol oo qof ayaa maanta magaalada kismaayo ku ansixiyey dastuurka maamul goboleedka jubbaland haddaba waxaan khadka teleefoonka kula xiriiray wasiirka madaxtooyada maamulka jubba cabdiqani cabdi jaamac oon ugu horreyn weydiiyey hanaanka loo soo xulay ergooyinka maanta ansixiyey dastuurkan
waa mahadsan tahay walaal waxaa horta programkanu soo socday muddo xoogaa ah laakiin qaabka wax loo ansixiyey waxay ahayd saddex boqol oo laga soo kala xorey shan iyo toban degmo oo ay ka kooban tahay jubbaland degmo walbana waxaan kasoo xulnay ilaa shan iyo toban qof kadibna intii ka dhinaatay waxay sii galgaleen maaragta civil society oo kala qeybsamaan diaspora oo ayagana ka qeyb galaya qurba joogta iyo gruubo badan oo ayagana interest group ama civil society waxay dhahaan marka qaabka lagu soo xulana wuxuu ku salaysanaa intii m p oo ka jirta ama baarlamaanka dadka uga jira magaalo walba shan iyo tobanka degmay kasoo galaan b walbana waxaa la siiyey ilaa afar qof waan gartaa marka toddobaatan iyo shan m b waaye marka afar qof lagu dhufto waxay noqonaysaa saddex boqol sidaasaa degmo walba ay dad uga yimaadeen In dastuurkan waxaa loo gudbin doonaa xubnaha baarlamaanka jubbaland si ay u meel mariyaan haddaba iyadoo la ogyahay inuu muran ku saabsan uu jiray sharci ahaan dastuurko eh, federaalka laftigiisu uu ka keenay mooshin baarlamaanka jubbaland markaan ka hadlayno In sidee la isku waafaqin karaa sharciyan arrintan wallaahi dowladda federaalku hadda baarlamaankeeda wax sharciyada ay u haystaan inay ama ansixiyaan ama diidaan dowlad goboleedyada maamulada ay soo dhisteen ama do- eh, governance systemkooda ma jirto Eh, maamulka jubbaland iyo shacabka jubbaland baa eh, approval ay uga baahan yihiin baarlamaan kastoo la sameeyo laakiin dowladda federaalka waa run waa dowladda federaalka wadanka oo dhan bay xukuntaa laakiin wax shaqo ay ku leedahay annaga sharciyan ma jirto qaabka ay isu maamulayaan dowlad goboleedyada waan gartay waxa dacabasho oo u yimaadana ma jirin marka waxa uu ahaa un go-aan si laabla ka ah ay ku gaareen In- hadee go-aankiina waa aragtaa natiijada kasoo baxday wuxuu u horseeda wadanka deganaansho la-aan waan gartay In xilka madaxweyne axmed madoobe sida uu qabo sharcigii iyo heshiiskii ee lagu soo kala seexday magaalada adhis ababa wuxuu ku egyahay toddobiyo tobanka bishanaynu ku jirno In marka si waxaa dadku isweydiinayaan in waxaana lagu dhawaaqay in doorasho la qaban doono shan iyo tobanka isla bishanaynu ku jirno sidoo kale In haddaba sidee loo soo dooran doonaa madaxweynaha cusub
Eh, horta xilka toddobiyo tobanka kuma ekeen aan ku soco toddobiyo labaatanka agost wey Eh, toddobiyo labaatanka agostna qodobadii in la sameeyo ahayd bay ku jirtaa Eh, qaabka loo dooranayana waa qaabka eh, ama puntland ama meelaha eh, aanay ka jirin loo doorto for example eh, baarlamaanka ayaa dooranaya maadaama one man one vote aysan suuragal ka ahayn xilligan baarlamaanka shan iyo tobaatanka qof ah baa madaxweynaha u odaynaya ayagaa iska soo saaraya guddi baarlamaana oo maaragtay madax banaan oo doorashada ka shaqeeya waxayna dhacaysaa shan iyo tobanka waa sida maanta meesha laga sheegay laakiin gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu yihi berrito ayaanu ka fadhiisanaynaa baarlamaanka ahaan go-aanka ugu dambeeya inaan kasoo saarayna haddii ilaahayeen waan gartay Een, mudane waxaa jira weli dad d- ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka jubba Een, waxayna weli saluugsan yihiin hanaanku wax u socdo oo waxbay tabanayaan haddii mar kale maamulka hadda jira dib loo soo doorto Een, maxaa ka dhalan kara haddee maamulka dadku ma ay diidara ee waxaa dhici karta saluug inuu jiro hase yeeshee saluugaasi in la xaliyo waxay u taallaa maamulka uma baana wax dibadda oga yimaado waxyaalaha hadda dhacahaya oo xa- xaqiiqda naga yaabay waxaa ka mid ah dadku qaarkood inay isu arkaan meeshii qof qabiilkooda degan yahaba inay talada wax ku yeeshaan annaguna waxaan ku salaysanahay qaab degaan ah annaga qofkii degaanka jubbaland degan talada jubbaland waxbuu ku leeyahay laakiin qofkii ta- eh, jubbaland ka baxsan talada jubbaland waxba kuma yeelanayo waxaan aragnay dad badan oo dowladda soomaaliya ka tirsan ama xataa meelo kale ka tirsan oo dhahaya arrintaas in talena laka geliyay ahayd insa de waxyaalaha hadda eh, maaragtay istiidada ay samaysanayaan waxay khusaysaa keliya dadka degaankooda ayagaana tale ka geysan karo waxaa soo horaytan cabashada dacbashadu waa iska normal mar walba waa jiraysaa wa- laakiin annaga dowlad ahaan waxaa naga go-an inaan xalino wixii cabashaa intii inta la qaado gacan saddexaad oo ama ujeedooyin kaloo badan leh la- gacanta loo gelin lahaa waxaa fiican wixii cabashaa oo degaanka uma xalinayaan laakiin qof aan degaankan ahayn cidi wax ka weydiin mayso eh, sida loo maamulayo jubbaland kaasi wuxuu ahaa cabdiqani cabdi jaamac wasiirka madaxtooyada ee maamulka jubba wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay cabdiraxmaan xuseen fure waad mahadsanta ismaaciilow dhankanna haatana dhegeystayaasha barnaamijka xiisaha badan bay sugayaan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim caashicuud iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo daadihinaya
Yo macno wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan waraaqo fara badan malaha rabadaanta inta laga baxaya dadka sugaan baan malaynaya ismaaciil oo dadku waxay islahayn rabadaanta laga baxo alla naso halla cibaadaysto waraaqihii dhalashada iyo kuwii meherka iyo kuwii guurka aad buu soo batay maxaa jira diimkomban ximkan xafiiska soo galay aan waraaqaha la daabacayo xitaa culays bay noqdeen tirada badan haa saas weeye waxun baa jira waa tahay khayrka badan warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto tahniyada waxa ay ka timid waa meher hooyo boosteeyo shire guray iyo hooyo gacalow cabdulaahi iyo aabe cusmaan cabdi iyo burhaan axmed taajir iyo saynab axmed taajir bashiir axmed taajir iyo ibraahim axmed taajir iyo cabdulqaadir axmed taajir iyo cabdirasaaq axmed taajir iyo xaawo axmed taajir iyo fardowse axmed taajir iyo muna axmed taajir iyo allamagan cabdi aadan dalal iyo weriye baa layidhi cabdirasaaq africa iyo weriye sacdiye xasan ganey iyo weriye maxamed macalin aadan iyo weriye maxamed qani xuseen ah, kuuso baa layidhi iyo dhammaan kooxda baa layidhi xalaney waa kooxda xalaney oo ka dhisan baa layidhi magaalada beled xaawo oo kale ah baa layidhi saleebaan sheekh xasan cadde iyo garaad jaamac cabdi iyo sadiiq maxamed cumar iyo shiine xasan cali xaawo cusmaan cabdi iyo siraad cusmaan cabdi iyo ugu dambeyntii samiiro cusmaan cabdi dhammaan dadkan waxay tahaniyad meher u dirayaan shariif axmed taajir iyo aamine cusmaan cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gado wixii duco ahna waa xaggiina baa layidhi meherkaas waxaan ugu ducaynaynaa midkii uu ku xigo oo aqalgalka loo aayo aamiin aamiin haddaan waraaqda xigta aan soo qabto weliba mid aada loo soo sharxay oo wadnayaal hareeraha laga soo dhiga sidii waraaqii barisimaadka la arki jiray Een, waa tahniyad aroos farxad leh marka hore dhammaan waan sa- idin salaan ayaa yidhi shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu kaa qaadnay ama asxaabta soo qa- soo qortay waraaqdan waan ka qaadnay ayaan leenahay intaa kadib waxaa halkan tahniyad aroos oo farxad leh ka diraya ehelada iyo asxaabta kale ah aabe sheekh cabdiraxmaan maxamed cadow hooyo fatiimo cali maxamed yarow aabe axmed maxamed jibriil hooyo xaliimo cali sheekh aboowe maxamuud axmed maxamed biima iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan axmed jamaal xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi maxamed cadow xaaskiisa iyo caruurtiisa caasho axmed maxamed caashe cuud Ah, caashe dee waa lasoo galay xagga dhexe ma waraaqdi ku arkay laakiin caasho axmed maxaa layidhi caashe axmed maxamed waa tahay cuudka shuraaka lagu yahay
tanna waan arko waxaan idhi caashana mar hadday bahashii noqotay maya waxaa la yidhi malaha caasho cuud magacaas waxbaa ku jira waan gartay waa lasoo galay cabdiqani axmed maxamed cabdixakiin sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo ruqiya cabdulaahi maxamed iyo magacyo aada u tiro badan oo cashay waraaqdu aad bay u dheer tahay dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dalka iyo weliba dalka dibaddiisa waxay tahniyad farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosadda farta iyo faraatiga faraska iyo geenyada marka sifadaa oo loo socdo dhan waxay ahaayeen cabdiqafaar sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo gacaaladiisa aan ka dhicin madiine axmed maxamed jibriil oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkiinley taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo tobanka ducadu waa xaggiina dalabka heestuna waa lasoo raaciyey marka hees baynu u xuli doonaa dabcan qoyskaa ku aada ugu habboon aad iyo aad gordho baanu u ciyaari doonaa warqadanna haddaan soo qabto waad salaamantihiin baa layidhi wariyaasha v o eeda dhammaantiin waan idinka gudoonnay waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya baa layidhi gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada ceel waaq aweys sheekh ibraahim baa layidhi iyo gudoomiyaha ururka hooyooyinka degmada ceel waaq waa calaso gurxan waa calaso gurxan guure iyo dhammaan dhallinyarada iyo hooyooyinka degmada ceel waaq waxay tahniyad aroos u dirayaan xogayaha ururka dhallinyarada ee degmada ceel waaq baa la yidhi xuseen ah, bocol guuleed oo ku magaca dheer ah, hindiyow iyo xaawo luul ugaas cadow oo bishan ah aynu ku jirno hadda waa bisha waa bisha julaay bilowgeedii baa layidhi wiil ugu dhashay degmada ceel waaq ee soomaaliya wiilkaana waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdijabaar xuseen ah, bucul waxay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa inuu soo weynaado uu soo barbaaro aamiin cashay een, eh, bal dhinacii heesaha waxaan arkayay liis dheer oo heeso kala duwan oo kaydka maanta adu aad uga ag fadhiya waa gartay marka bal hees maxaad soo qaban lahay marka haddaan kaydka ag fadhiyo maxaa filaysaa de waxaan is marka leeyahay marka- markay dhinacaaga noqoto de waxaan is leeyahay bal dib ha kuu celiso
waa tahay bal aan kaydkayga dib u dhigto Haye.
kuwa ku ag yaala mid kasoo qabo ismaaciilo Mm, aan midda xagga dambe ku keenaya oo de waa waa inta lagaa filan karo layaab ku noqon mayso dadka dhegaysanaya mar haddaynu ka hadlaynay eh, aroos iyo aroosadba aad inoogu badnaa maanta caruus iyo caruusad macnaha een, weynagii sifo badan bixinayni aad iyo aad bal aabe iyo hooyo
Hees lagu ayaynu soo ammaanaya.
qabanayna ha hees lagu ammaanaya hees lagaga hadlayo guurka marka waxaa isu qaadaya wiil iyo gabadh waa gartay marka waxay leeyihiin caruurteeda aabahood iyo caruurteeda hooyadood waa garta waa heesaha dhegaha dadka ku cusub inta badan qoysasku mar haddii la aqal galo ee guryaha la yimaado inays ammaanaan oo intaas hoosta waxaa laga yaabaa in boqolkiiba boqol in ka badan hoosta la iska jecel yahay oo muxbo badan la isu hayo aad iyo aad, haddana laakiin waxaad moodaa ammaanta in banaanka lagu soo dhameeyey guriga waxba lala imaanba aad iyo aad marka marka tan waxay ka turjumaysaa ammaan guriga la soo gaartay ammaan guriga soo gaadhay weeyo ismaaciil danan waa fanaan aad u da'yar oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska iyo yurub geenyo waa taan wada dhegaysan
caruurtayda aabbo
caruurtayda hooyado
cuniya aan wada cunaan nolosha cadaysano
cabiyo hooyla caban ku socana maalayo
ceegaagnida daawashada indhuhu kama cajisaan waxaan ku cawaysanaa shaqa midhihii ku baxay
cuniya aan wada cunaan nolosha cadaysano
cabiyo hooyla caban ku socana maalayo
ceegaagnida daawashada indhuhu kama cajisaan
waxaan ku cawaysanaa shaqa midhihii ku baxay
cadceedii soo baxdaba ducaan cidhibka u sura caruurtayda ah boho
indhaha carfigeeda jecel dhusay buunba iyo tahay caruurtayda hooyado
cadceedii soo baxdaba ducaan cidhibka u sura caruurtayda ah boho
indhaha carfigeeda jecel dhusay buunba iyo tahay caruurtayda hooyado
Mm, caashay wax badan baa kaaga baxaan filayaa Aad iyo aad.
caruurteyda aabahood iyo caruurteyda hooyadood aad baa la isugu jiibiyey heestan aad iyo aad way ku bannaan tahay ismaaciil danan iyo yurubgenya aad bay umahadsan yihiin iyo heestan waa tahay dhinaca waraaqaha haddaan ah, waraaqihii baa aad u fara badan toddobaadkan waa aniga sheego waxba malaha salag leh waa tahay warqad aan ugu horeeya baaba soo baxday ismaaciilo waaba cajiib Haye.
aniga ugu horeeya caashe ibraahim aadan caashe cud matu kale noqon kartaa dee may horta maanta caasho- caashaydoo nagu badnayd intaas ma la iska lahaan karaa inkastoon arko een dad saddexda magac aan iska wadaagno macnaa labada magac aabaha iyo awoowaha aan iska wadaagno aan- aan arkay dhowr goor oo fara badan haddana laakiin caashe ibraahim aadan iyo caashe cuud soo raacay kolley waa aniga waxyaabaha aan kusii xaqiijin karana maxaa kamid ah, ma taqaanaa qoyskuun ma garanay asxaabtay daba taalla ma asxaabtan aan aan cabirka kasoo qaatay xisaabta marka laga shaqeeyo miisaan baa la saaraa si aad u Haye.
ogaato een, jawaabta kuu soo baxda inay sax tahay in kale Haye.
marka magacaan inuu aniga yahay waxaan ku xaqiiqsaday miisaanka aan saaro waxay tahay ibraahim xasan daandure ayaa igu sii lamaan adigaa ku jira een, cabdiraxmaan xuseen furro buu ku jira maxamed colaad xasan marka intaasoo dhan waa cabirkiisa halka kasoo baxay magacaasuu kayga yahay waxaa kaloo ku jira maxamed cabdi sandheere iyo xuseen barre aadan iyo sahre cabdi axmed iyo sahre cidlanuur waa dhammaanteen iyo falastiin axmed iimaan iyo asxaab kaloo fara badan waxaan dhammaanteen tahaniyada u diraynaa wariye nimco samriye iyo saygeeda afgaaba guuleed waxaa la leeyahay heesta lamaanaha waxaan u soo doortay baa layiri waxaa u soo doortay baa layiri cabdiraxmaan xuseen furre waa tahay eh, de hees buu aad u raadinayay een, eh, lamaanahan ugu talagal hasaatee laaya hadda fara laguma soo dhigin maye waa midun baynu soo qaban doonaa Laakiin mida- lamaanaha haddaan waraaqda xigta ee gacanteeda ku jirtaan soo qabto marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa ayaa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadda waxaan halkan tahniyad dhalasho ka diray dad kale ah maxamed xuseen macalin injineer mahad aamin maxamed cabdulaahi maxamed baroon khaatim aadan cumar cabdiwahaab geedi maxamed iyo xaaskiisa cabdifataax muxuyadiin sheekh iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisalaan ibraahim cali xaaskiisa iyo caruurtiisa qaasim cali yuusuf dharbaan baa lagu naanaysaa cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan shiine habaryar diinle baa layidhi diinle axmed iyo saygeeda iyo caruurteeda sacdiye axmed maxamed aadan maxamed iyonis kuulow salmaan iyonis kuulow malaaq tiyaar malaaq abshir ilyaas xasan maxamed magacyo badanoo halkan iga cusbaa cashay iga soo baxay waxbaad ku baranaysaa barnaamijkan ismaaciil dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalada muqdisho boosaaso garowe baydhabo berdaale sacuudi arabiya biljam waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe cabdinaasir maxamed aadan iyo hooyo muhaada xuseen cabdi oo wiilagu dhashay magaalada toosweyne taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey maxamed amiin cabdinaasir maxamed aadan waxaan leenahay ilaahay ha kaa dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadan tahniyadaana waxa ay ka timid annaga oo kale ah baa la yidhi hooyo xaliimo macalin xasan iyo hooyo suubiye aadan iyo aamine ibraahim iyo maxamed waa aamine ibraahim maxamed iyo xabiibe ibraahim maxamed iyo sheygeeda cabdiraxiim nuur farey iyo muslimo ibraahim maxamed iyo sheygeeda bashiir macalin aadan timiro ibraahim maxamed iyo sheygeeda iyo caruurteeda iyo aadan ibraahim maxamed iyo xaaskiisa faadumo maxamed nuur iyo bishaaro xaaji shukri maxamed axmed iyo hindiyo maxamed axmed asxaabtu aad bay u fara badan tahay waxaa kaloo ku jira ugaas maxamed axmed iyo maslax cabdiraxiim iyo maxamed cabdiraxiin iyo cumar cabdiraxiin iyo sidoo kale faarax cabdiraxiin waa dhammaan ilmo cabdiraxiin sidoo kale hibaaq baa ku jirta fu-aad wuu ku jiraa nuurta ku jirta cawaale iyo nadiifo cadaawe waa nuurto cadaawe iyo nadiifo cadaawe iyo zamsam cadaawe iyo fardowse cadaawe iyo ugu dambeyntii baa la yidhi nimco cadaawe warqadu gadaal bayba ka furataba iyo cayni cadaawe iyo caydaruus cadaawe waa dhammaan ilmo cadaawe shiinaha ku jira cabdulqaadir baa ku jira cadaawe iyo maxamed cadaawe iyo maxamed aadan waa maxamed deeq aadan iyo maxamed salaad cumar iyo aadan cabdulaahi aadan waaban xiiqa ismaaciil omaad iga qabatid iyo aamino aadan iyo nasteexo aadan dhammaana dadkani waxay kala joogaan baa layidhi baydhabo iyo netherland iyo sweden waxaanay tahaniyad hambaliyo ah u dirayaan baa layidhi waa tahaniyad iyo bogaadin baa layidhi u dirayaan xuseen ibraahim maxamed iyo nuurto cadaawo ay gabar gu dhalatay magaalada baydhabo gaar ahaan baa la yidhi kerow fogi waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaroo noqo tii anfacdaha dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi xaliimo xuseen ibraahim xaliime sacdi waxaan leenahay soo barbaar asxaab fara badanna way kuu soo hambaleyeen malaha intaasna ducadoodii baa la socota soo weyno baan leenahay xaliime sacdiye haddaan waraaq yaroo kooban oo aan gacanta xilligan ku hayaan iyana soo qabto waa salaamantiin ayaa lagu bilaabay wariyaasha v o a dhammaantiin waa kaa qaadnay waxaa halkan tahniyad aroos ka diraya dadka kale ah aweys sheekh ibraahim deeqo xasan bini bini cali xasan bini bini shukri xasan bini bini madoobe iyo ifraax iyo xuseen iyo aadan oo dhammaan ilmo xasan bini bini ah waxay kala joogaan ceel waaq new zealand angola nairobi iyo muqdisho waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda maxamed xasan cumar binibini iyo weliba nimco ibraahin xaaji xasan oo aqalgalkoodu ka dhacay ceel waaq soomaaliya taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii toddobaad labada kun iyo shan iyo tobanka ducaduna waa xaggiina ayaa lagu soo qoray caasha maxaad ku duceynaysaa u raaci ducadaas ilaahay ha idinka dhigo kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin oo isku waaraba aamiin intaanan soo qaban heesta xigta maadaama waraaquhu ay fara badan yihin waxaan isleenahay bal waqti badan siiya warqadan waxay ka timid aabe maxamuud faarax cali iyo hooyo ruun raabi cali iyo adeer kayse faarax cali iyo adeer rashiid faarax cali adeer axmed faarax cali eedo aamino faarax cali iyo falastiin maxamuud faarax iyo filson cabdulaahi ismaaciil iyo mustafe maxamuud faarax mune maxamuud faarax nimco maxamuud faarax sayid cali maxamuud faarax iyo caynaan maxamuud faarax iyo cabdirashiid cismaan shaaluco iyo sidoo kale sahra jaamac maax dhammaan dadkani oo kala jooga soomaaliya yurub iyo maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan meherka cabdinaasir maxamuud faarax iyo xaliimo cumar awjaamaac oo ka dhacay khamiistii soddonkii bishan aynu ku jirno julaay waaba sii dhamaatay bishan shalay dhamaataba bishan waa bishii julaay soddonkeeda baa layidhi magaalada burco waxaan ugu duceynaynaa bay yidhaahdeen kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin caasha haye de haddaynu markii hore xaggan dambe nimi ah haatanna bal xaggii hore nige xaggii hore oo welibana aniga midba iga codsiya hay riwaayadahaad geli jirtay
wallah waa laakiin taasi ya inaan ruwaayadaha geli jiray aa loo baahaya
markhaatiga waayi meyni mararka qaar waxaa is dhahaysaa een, dadka waxaad moodaa mararka qaar in naftaadaba kaaga aqoon badan yihiin markaad aragto qaabkay kuula hadlayaan haye haye marka ruwaayadahaad geli jirta markaad tiri waaba naxaan shiri malaha ismaaciil isagaaba is- isagaaba naftaadii kaa og waa tahay waxaan soo qabanayaa ruwaayada ma gelin oo sida xaqiiqdu tahay tiyaatarka wuxuu xaafadda aan deganaa u jiray ismaaciil oo weliba aan kuugu daree haye in ka yar laba mayl buu xaafaddeena u jiray haye welin ruwaayadkuma maxaa dhacay dhegaystayaashuna hay la dhegaysteen maxaa dhacay waa su-aal wanaagsan mar haddii een, waad og tahay markaad gabar guri joogta aad tahay Hee, gabar baa tahay iyadoo xaafadii oo dhan laga yaabo inay ca- dhallinyarada xaafadda ay aadayso oo qoysaskii mararka qaar ay aadayaan ruwaayadaha qaar ayaa lagu leeyahay gabar baa tahay kuuma fiicna iska jooga haye Marka haye waxaan- marka waxaan ku barbaaray gabar baa tahay kuuma fiicna warkaa waa layskaga daba iman aad iyo aad haddii lasaga damimaadana meel buu saaran yahay waa taa waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aadka u wanaagsaneen sida weynna uga helo waa heestaan kudhageedu yahay duushay allow nabad waaw waxaan filayaa waa sahre axmed iyo xasan aadan samar waa kaad maxaad u leedahay heesaha hore ruwaayadaad geli jirta
darmankan jeclaaye balan balan kula dardaarmi darmankan jeclaaye balan balan kula dardaarmi dantu wadaaji weeye docdaada yay habayni annatayda iguda dantu wadaaji weeye docdaada yay habayni annatayda igudaa dunido barwaaqaahe dalka nabad ku sii jooge dunido barwaaqaahe dalka nabad ku sii jooge cashaqan hadaadiye weligaasiiday cashaqan hadaadiye weligaasiiday
Thank
waa tahay duushayaalow nabad iyo codadka labada fanaan sahre axmed jaamac iyo xasan aadan samatar intaas aanu ku dhaafina ismaaciil oo heesta aad baad uga hesha soo maa aad iyo aad aad iyo aad dee adigu horta waxaan aad baan kugu xasuun doonaa heeshtaase haddaan waraaqda tahniyadda waraaqdeeda gacanteeda ku horreysa aan ku bilaabo tahniyad dhalasho farxad le weeye cabdimaalik yuusuf maxamuud cabdi maxamed ismaaciil cabdicuud caasha waa laisu soo galay cuudkii horta cabdina waa cuud baa u raacsan cabdicuud ereygaa cuudka waa waa laskaga dawaamanaya waxbaa laga arkay soo aniga kule maaha mar haddaad maalintii hore fasiri weyday Ya, waxa ku qarsoonun baa jira meeshii duxle Hmm.
ya waa laysugu tagaa Waan marka gar- magacaasi dux baa malaha laga arka waan gartay amaal yuusuf macalin xasan weli sheekh abuukar maxamed bashiir xaashi axmed cabdi xasan maxamuud maxamed daahir maxamed cabdi naxar cabdirasaaq aadan qaasim oo lagu naanayso qoslaaye maxamed cabdi muudey aweys xasan maxamed xasan kaafi qoyste waa wariyihii v o a ayaan le xasan kaafi qoyste sahre cabdulaahi yuusuf mawliid sheekh maxamed axmed cabdulaahi cabdi koofi iyo weliba xuseen cabdulle maxamed dhammaan asxaabtan iyo dhammaan bahda saxaafadda reer muqdisho waxay tahniyad farxad leh u dirayaan weriye maxamed axmed maxamed jimcaale iyo xaaskiisa hani yuusuf cilmi oo gabadh ay ugu dhalatay afar iyo tobankii bishii julaay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka magaalada muqdisho gabadhaas waxaa loo bixiyey amiira maxamed axmed amiira soo barbaar ayaan ku leenahay noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid hooye sahre maxamed xirsi iyo huda maxamed cali good iyo caruurteeda fu-aad maxamed cali good iyo xaaskiisa hiba iyo maxamed maxamuud cali good iyo ismaaciil maxamuud cali good iyo caruurtiisa iyo sidoo kale muuse maxamed cali good iyo maka garaada baa la yiri iyo maxamed maxamed cali good iyo cabdixakiin maxamed cali good asxaabtu way fara badan tahay waxaa kaloo ku jira maxamed maxamed cali good oo loo yaqaana baa la yiri rawaan iyo mustafa maxamed cali good mubaarak maxamed cali good dhammaan habaryarooyinka baa la yiri kala ah raxma suleekha iyo koos iyo kalluun iyo dhammaan reer yuusuf ciro oo ay ugu horeeyaan ciise cabdinaasir iyo amiin darka oo dhan aan soo sheegnay waxa ay kala joogaan baa la yiri britain hargeysa ethoobiya canada iyo maraykanka waxaanay hambalyo meher u dirayaan baa la yiri oo ka dhacay magaalada hargeysa laba iyo labaatankii bisha julaay sanadkan laba kun shan iyo tobanka u dirayaan khaalid maxamed cali good iyo ifraax yuusuf ciro waxaanu leenaha bay yidhaahdeen noqda labadii isku waara ay ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeyey aniguna aamintaan ku daraya
aamin ayaan leenahay waraaq kale oo gacanteeda ku jirtana waxaa halkan ka salaamayna ayaa layidhi bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha salaan kadib waxaan halkan tahniyad aroos oo kal iyo laab ah uga ka kala diraya dadka hoos ku qoran oo kale ah inagunba arkayna aynu dhegeystayaashana u akhrino aabe xareed macalin cabdulaahi hooyo maryan aadan cawiil abti maxamed aadan cawiil maxamed xareed macalin iyo caruurtiisa aadan xareed macalin iyo caruurtiisa sahre xareed macalin ayaan xareed macalin xaliimo xareed macalin iyo caruurteeda xaybo ayaa lasoo qoray xaybo xareed macalin aniise xareed macalin aabo xasan galayr maxamed cawil dhammaan dad aada u badan ba halkan waraaqda liis dheer ayay ka kooban tahay caashay dhammaan dadkan haddaynu soo koobno waxay hambalyo u dirayaan dadkaas oo welibana ku jiraan dhammaan bahda star f m dhammaan dadkan oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahniyad kal iyo laab ah hawada sare u marinayaan arooska iyo aroosadda farta iyo faraatiga faraska iyo geenyada usha iyo diirkeeda lafaha iyo dhuuxa waaw waxay u dirayaan oo kala ah boqorkii boqoradda caasha xareed macalin oo ku magac dheer caashe cuud iyo saadiq xasan galeyr oo meherkoodu ka dhacay magaalada beled xaawo gaar ahaan xaafadda golden night taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii toddobaad sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka caasha dee waa la- waa laisugu soo galay caasha cuudi
oo aniga kuu sheegay magaca mar haddii waxunbaa magacaas laga dhaxa Een, soomaalidana mida kale waxaa la faraan dufin leh waxma duugaan Haye.
meeshii dux leh haye marka magacaas dux baa lagu arkay marka waan aniga arkoo ma- qofkii labaadan maanta caasha cuudi labaadaan akhriyo waa gartay malaha waxunbaa lagu shuufay taasaa lagu hubaa waa tahay warqadanna waxay naga soo gaartay annagoo kale ah maxamed nuur cali iyo hooyo faatuma cali cabdi iyo jimcale nuur cali iyo khadiijo nuur cali iyo cumar nuur cali wuxuu ku magac dheer yahay cumar faaruuq iyo sidoo kale xasan baashi nuur cali iyo xaliimo nuur cali iyo cabdi xaafid nuur cali iyo muniir nuur cali iyo caaisha nuur cali dhammaan reer nuur cali oo kala jooga baa la yidhi johannesburg dolowcadde jigjiga diridhaba nairobi iyo muqdisho iyo meelo kale waxay hambalyo dhalasho u dirayaan aamina nuur cali iyo saygeeda maxamed maxamuud oo uu wiil ugu dhashay degmada doolow cadde baa la yiri wiilkaasi oo loo bixiyey axmed kamaal ducada waa xaggiina axmed kamaal waxaan leenahay soo weyno oo soo barbaaro noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara caasha malaa waraaqi waan ku yar xiqnay aad iyo aad aad iyo aad anigu waaban xiiqaba taasaa la hubaa marka inaynu ka yar nasanno aad iyo aad waan u baahannahay wax markaa hees ina yar ah, maxaynu bal niyad ku qayr qaban karaa heesaha malaha muusiga muusiga dhindhinta u badan dhinacaaga usoo riixaya ya dhinacaaga usoo riix dee aniga haddaad iisoo riixda anigu horta xagga xulashada kuma wanaagsani hay laakiin wuxuun baan kaydka intaan gacanta geliyo xunbaad yee gacantaad u Wuxuun- diraysaa un ha wixii wixii kaaga soo baxa wixii cusub baana ka raaca waa gartay marka hees baa jirta Wax- iminka laakiin mid kala saar ismaaciilo waxba ma xushay wixii cusub baan ka raacaa dee maya marka haddaad gacanta meel u darto kuwii cusbaa iyo kuwii duuga ahaa iyo kuwi wax walbaa ugu tegaysaa marka gacanta ama noo dar ama wax noo soo xul maya way kala sarreeyaan haye marka wax walba wixii cusububa ugu sarreeya marka Ee, kugu marka sarreysa ugu soo qabatay kuwa ugu sarreeya ma anigu soo gacanta daaqilkan dhigaya ilaa gaa soo dhaadhicinaya dee waa intaad ma garanaysaa riwaayado badan usoo joogtay aad iyo aad aan noo soo qabto farxiya fiska iyo nuur daalacay hees dhowaanay wada qaadeen marka waa heesaha safka kor saaran safka koray saaran yihiin.
oo da- da- xagga kore kasoo xigta
ubadka sida looga barsho basaaso iyo uga dhowto markii ootinta loogu heeraa jacaylkana loo bilaa ubadka sida looga barsho basaaso iyo uga dhowto markii ootinta loogu heeraa jacaylkana loo bilaa qalbiga boqol iyo ugu gaadhay deerkiyo wadna haystabaya odiyo indhahani ilmiyey dareen dareen dareen balala shidaya qalbiga boqol iyo ugu gaadhay deerkiyo wadna haystabaya odiyo indhahani ilmiyey dareen dareen dareen balala shidaya mukiyasambabada kortooda maanka barisada xasuusta muuqaanka taxay xiskeyda naftayda abaa ku beeriyey hogiyo samabada kortooda maanka barisada xasuusta muuqaanka baxay xiskeyda naftayda abaa ku beeriyey diinka u bahaa naftayda halista kaan kaga badbaado adaa bidhiyo ilaysta martaad cabta dhiyo iftiinsa
xafiiska iyo nuur daalacay heestooda haddaynu intaas kaga nimaadno caasha maxaa gacantada ku jira waraaqihii baa weli xaggayga dhooban balan soo qabto mid ka mid a kuwii ag yaalla dhammaan baa la yidhi qoyska reer xaaji caw xuseen cali oo kala jooga baa la yidhi maraykanka iyo britain somalilan iyo meelo kale waxay hambaliyo kaliya laaba u dirayaan waaba lagu soo bilaabay khadar caawl xuseen iyo marwadiisa nafisa ismaaciil cali oo meherkoodana dhowaan hargeysa lagu qabtay baa la yidhi dadka diraya u hambalyanaya waxaa ka mid ah aabe xaaji caawl xuseen cali iyo hooyo ardo cilmi cali iyo roodo caawl xuseen iyo cabdirashiid caawl caruurtiisa iyo marwadiisa baa layidhi iyo foos caawl xuseen saygeedii caruurteeda cabdiraxmaan caawl xuseen iyo inantiisa baa layidhi safa iyo sidoo kale idil caawl xuseen cali iyo muna caawl xuseen caruurteeda iyo saygeeda cabdiraxmaan ibraahim baa layidhi iyo sidoo kale axmed caawl xuseen caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo faarax caawl xuseen iyo asxaab kaloo fara badan dhammaantood waxay u rajeynayaan arooska dhex maray khadar caawl xuseen iyo marwadiisa nafisa ismaaciil cali in uu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo
intaas waxaa kulan idaacadda galabnimo si wadajir u daadiyanayna anigoo cabdiraxmaan xuseen fure ismaaciil xuseen farjar sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.